raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka bandhiga oo radio muqdisho codka jamhuuriyadda xaadahan oo kale alaaba idin kaga yimaada barnaamijka bandhiga waraysyada waxaad alaaba xilligan oo kale ka dhegaystaan radio muqdisho waxaynunu ku soo qaadanaa wararkii ugu waaweynaa afarlabaatankii saac ee lasoo dhaafay dalka si guud ee kaga dhacay waxyaabaha caawa barnaamijka bandhiga waraysyada aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqon doonaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa maantay waxa uu soo xiray madasha aragti wadaagga ee heritag madashan ayaa sannad kasta la qabtaa waxaana looga doodaa xaalado ay ka mid yihiin arrimaha siyaasadda iyo si guud ee xaaladaha markasta markaasi ka taagan si guud ee geeska afrika sannadan waxaa lagu qabtay dalka jabuuti oo caasimadda dhi jabuuti ayaa marti gelinaysay mas-uuliyiin badan oo ay ka mid yihiin aqoon-yahano iyo dadka soomaalida indheergaradka oo ayaa halkaasi ka hadlay goobjoogna ka ahaa muddo saddex cisha oo halkaasi ka socotay waxyaabihii la isku dhaafsaday ayaad barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa oo ay ka mid yihiin ra-isul wasaaraha uu soo xiray madasha iyo si guud waxyaabaha ay ku soo kordhi karto xaaladda siyaasadeed ee dalka ayaad maqli doontaan sidoo kale barnaamijka intaynu ku guda jirno waxaan idiin soo gudbin doonaa xaaladihii ugu dambeeyey ee doorashooyinka dalka iyo caqabadaha taagan xaata doorashooyinka iyada oo ay xusid mudan tahay maanta in guddiga doorashooyinka ay soo saareen mid ka mid a kuraastii ee muranka uu ka taagnaa inay dhexeen kursigaasi habraacii saxda ayuu maray waxaan waraysi arrimahaasi ku saabsan oo dhinacyo badan taabanaya aan la yeelannay ambasador axmed aadan dagaal safiinho afyeenka guud ee doorashooyinka dalka oo arrimahaasi aan ka waraysanay ayaan idinkugu soo gudbin doonaa barnaamijka intaynu ku guda jirno intaynu ku guda jirno waxyaabaha aad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqon doona senator cusmaan abokar dube oo ah ee haatan wasiirka wasaaradda warfaafinta sidoo kalena ka mid ah senatarada ee soomaaliyeed ee goordhow lasoo doortay ayaa ka hadlay xaaladaha jiritaanka xaaladaha uu dalka haatan ku jiro ee doorashooyinka waxyaabo kala duwan oo ay ka mid yihiin dhibaatooyin ama si guud xaaladaha sanataradii lasoo doortay ay wajahayaan oo ay ka mid yihiin aqoonsiyolaan iyo arrimo kale ayaad barnaamijka ku dhagaysan doontaane mar kale iyo mar kale kusoo dhawaada barnaamijka dhegeystayaal waxaynu gudagalaynaa barnaamijka bandhiga waraysyada oo aan caawa idiin tabinayo oo idiinna soo saaray anigoo ismaaciil maxameda waxaynu ka hormaraynaa iyadoo si guud dalka uu ku jiro doorashooyin ayaa waxaa la leeyahay doorashooyinka weli ee si guud maamulada qaar ee kama aysan bilaaban maamulada qaarna ee si guud ayay doorashooyinka u bilaabeen maamulada jubbaland iyo banaadiriga ayaa goordhow la filayaa inay qabtaan doorashooyinka aqalka hoose ama golaha shacabka sidoo kalena maanta qoraal ka soo baxay guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka ayaa lagu sheegay in guddiga uu go-aamiyey in habraaci loo maray kursiga tirsigiisu yahay hob lixdan iyo toddoba uu ahaa mid saxa kursigaas ayaa maalmihii ugu dambeeyey ama si guud maalmihii lasoo dhaafay waxaa jiray walaacyo laga qabay iyo sidoo kale muranno ay dadka qaar ka gudbiyeen balse guddiga xalinta khilaafaadka ayaa maantay arrimahaasi ka hadlay xaaladihii ugu dambeeyey ee doorashooyinka dalka caqabadaha hortaagan iyo waxyaabaha mugdi mugdiga ee la dhihi karo doorashooyinka way ku jiraan ayaynu waraysi dhinacyo badan taabanaya waxaynu kala yeelannay ambasador axmed aadan dagaal safiina oo ah hafyeenka guud ee doorashooyinka dalka ambaster safiin soo dhawaaw ee bal ka warbixi doorashooyinka iyo haatan halka imrayn ay waxbaa idin qabso
الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله دور شدي دلكو مال آدي أضفي عن أي مريسة ولو مر بدن أي عرقلة أي مادان حدنا وحي مريسي دور شد وحي كسعتي كونفور قلبات galmudug iyo guddiga doorashada somalilan saddexdaas guddi doorasho ayaa runtii shaqadii doorashada waday oo meel fiican marinayay waxaa hadda kusoo biiray guddiga doorashada ee jubbaland iyo guddiga doorashada beelaha banaadiriga oo muqdisho iyaguna shan kursi ku qaban doona meel aad iyo aad u fiican bay noo maraysaa laakiin waxaan weli gaabis baa nagu jira haddaanu nahay guddiyada doorashada ilaa hadda waxaan bilaabin puntland iyo hirshabeelle waxaan rajaynaynaa inay sida u dhaqsiyaha badan leh ay u bilaabaan iyaguna waa tahay afyaana markaynu eegno caqabada badana doorashooyinka jira mucaaradku qaarkood dhaliila ayay ujeedinayaan kuraasta qaar oo kursigii maanta ugu dambeeyey oo aad sharciyeyseen murano badanaa ka jira arrimahaasi maxaad ka dhihi lahayd
runtii dee mucaaradku waa mucaaradkii dalka mucaarad iyo muxaafid ba anagu dhex baanu nahay guddi doorasho ka madax badan labadooda ayaanu nahay waxay ku hirdamayaan waa kambeynka kuraastan doorashadooda la qabanayo hadba qof walbaaba kambeynkiisana isagaa u madax banaan muxaafad iyo mucaaradba annagu waxaa naga go-an inaan doorashada cadaalad ku wadno labadoodaba u dhaxayno labadoodaba runtii si wanaagsan doorashada aanu ugala shaqeyno iyaguna dee loolankooda siyaasadda way u madax bannaan yihiin annagu haddaan nahay guddi doorasho ahaan waxaa nagu waajibay inaanu ilaalino cadaaladda inaanu ilaalino hufnaanta iyo quruxda doorashada afyaani dhanka kale markaynu egno waxaa jiray kuraasta qaar maamulada qaabka loo soo doorto oo laga si laga qurux badaya kuraas la isku xirayaa jirto oo maamulada qaar ay sameynayaan arrimahaas oo kursiga hebel loo xirayo tusaale arrintii jawaari oo kaleeto profesorka loo diiday inuu kursiga u tartamo arrimahaas oo kale doorashooyinka hadda bilaabanaya oo afar iyo tobanka jubbaland ay kamid tahay iyo banaadiriga iyo si guudba doorashooyinka la filayo inay puntland iyo meelo kamid a ka bilowdaan sidee ugu hortegaysaan maxaana idinkaga qorshan doorashadan waxaa ka mamnuuca in qof gaara loo xidho habraaca doorashada ayuu ku qoran yahay in kursi kasta ugu yaraan laba qof ay ku tartamaan ciddii doorashada muxuu ahaaye reerka ee kursi kuraasta ay reeraha kale leh ciddii murashaxa ee kursiga reerkooda u tartamaya waa u madax bannaanyihin guddiga doorashada uu imanayaa si toosa ayuu u xaraysanayaa shahaadooyinkiisa ciddii loo diidana waa lagu celinayaa sidii kursiga jawaari oo kala dhacday kursiga jawaari dacwaa ka timiday oo jawaari baa soo gudbistay kursigiisa inuu dacwo ka qabo dacwadda doorashaduna waa laba dacwad waa dacwad ka horeysa doorashada guddiga doorashada heer federaal ayaa shaqadeeda leh dacwadna waa dacwad ka dambeysa doorashadu markay dhacdo guddiga xalinta khilaafaadka ayaa leh waa sidii labadaa kursiba ku kala dhacday kursiga boqol iyo saddex muxuu ahaaye profesor jawaari waxay ahayd dacwadiisu doorashada ka hor wuxuu sheegay in loo diiday shahaadada inuu qaato arrintaasoo baalmarsan muxuu ahay hufnaantii doorashada baalmarsan habraacii doorashada ee lagu heshiiyey isla maalintiiba annagu haddaanu nahay guddiga doorashada heer federaal waa ka jawaabnay waxaanu hakinay kursigaas shaqadiisii oo dhan waayo marka qof dacwad uu kuula yimaado waa ina dhankii kale dacwaysanahana aada ogaataa wixii uu muxuu ahay arrinta ka qaba annagoo dacwadiisu noo soo gaadhay dacwaysanihii uu kasoo dacwooday aha guddiga doorashooyinka koonfur galbeed markiiba fariinta waanu farnay joojiyaan nidhi intaa laydinka imanayo la eegayo wixii meeshaa ka dhacay runtii way baalmareen doorashadii bay qabteen muxuu ahaaye wax kasta oo muxuu ahay baalmarsan doorashaduna xalaal maaha annagu maadaama warqad aan u dirnoon ku nidhi joojiya ay ka dhaga adeegeen warqadii doorashadiina qabteen kursigii markay qabteen kadib waa la laalay oo waa la hakiyey doorashadiisii lamana aqoonsana doorashadana waa in lagu celiya laakiin hadday tahay doorashadu wax ka dambeeya hadday tahay dacwaddu guddiga xalinta khilaafaadka leh sida kursiga muxuu ahaye toddobiyo lixdan oo kale
ambassador dhanka kale markaynu egno ee mucaaradka warsaxaafadeed ay soo saareen waxay ku sheegeen in doorashada la hakiyo dibna looga wada hadlo qaabka wax ku socdaan oo mudmadow ay ka tabanayaan adinka guddiga doorashooyinka aad tihiin waxaad u sameyntihiin mucaarad iyo muxaafid si guud inaad la hadashaan oo aad ku qancisaan shaqadaa qabtaan ama aawadaan so arrimahaasi ma aysan ahayn maxaad u sameyn weyseen haddii ay tahay bal dhanka faahfaahin ka bixi runtii guddiga doorashada heer federaal uu la kulmay odayaasheena mudoga murashaxiinta mudoga murashaxiintoodu dabcan qofka muxuu ahaaye garoonka kubadda ku jira ka daawanaya mar walba uga feejig oo uga aragti badan anagu muxuu ahaye qaladaadka naga dhaca waa meelaha runtii laga saxi karo maalan anagu waanu la kulanaa oo intaasoo jeer tiraba afar jeer ayaanu la kulanay waan dhegaysana wixii taliya tusaale wanaagsan waa ka qaadanaa laakiin cidna doorashada joojiya laga yeeli kari maayo annagana warqadda nagumay soo saxasiino annagana may odhan doorashada joojiya annagu doorashada ma joojin karno cidda doorasho in la joojiyo ama la wadaao n c c midooda waxa weeyaan madaxweynayaasha maamul goboleedyada iyo ra-iisul wasaaraha ra-iisul wasaaraha doorashada garwadeenka ah ra-iisul wasaaruhuna amar wuxuu ku bixiyeyna doorashadii la wado dalkana doorasho mooyin wax kale ku badbaadi maayo dalkii oo dhan baa taagan muxuu ahay mashaariicdii dalkaa taagan muddadii madaxweynaha la doortay baa muddo dhaaf xaddaafa jirta baarlamaankiibaa muddo dhaaf ku fadhiya xukuumaddii baa ah xukuumad xilgaadhsiina marka dalka dhan baa ku jira muxuu ahaye xaalad doorasho doorasho lama joojin karo ee wixii qalada waa la saxaya waa tahay gunaanadka ambassador markaynu eegno afyeenka guddiga doorashooyinka ayaa tahay dad badan waxay ka dhawaajinayaan baraha bulshadana la wado maantayna ugu dambeysay maraykanku warqad ayay saareen ama twitter ay ku sheegayaan madaxweynayaashan ugu wacayaan ku leeyihiin in deg deg lagu qabtaa doorashooyinka waxaa la leeyahay beesha caalamka haddii bishaan inta ka dhiman doorashada ugu yaraan laba meelood meel aan la qaban ama saddex meelood laba meel dabcan dhaqaalaha soomaaliya waa laga goosan doonaa ama dowladda ayay dhib ku tahay iyo dadkii fangareynaya arrimahaasi ma la socoteen daatiin guddiga doorashooyinka
horta marka koowaad dhaqaalaha arsaaqada ilaahay baa bixiya annaga maraykanna ma xukumo dalku dowlad buu leeyahay dowlad dhisan buu leeyahay guddiga doorashaduna kuwaygii baanu ka madax bannaanay dowladda iyadii baanu ka madax bannaanay iyo muxuu ahaaye mucaaradkaygii maxaaba dowlad kale ah annaga wada shaqeyn ayaa naga dhexaysa muxuu ahaaye mas-uuliyiinta dalka oo waanu wada shaqeynaa laakiin safaaradaha iyo muxuu ahaye dowladuhu waxay wada shaqeeyaan wasaaradda arrimaha dibadda quruxda iyo hanaankuna taasoo ku qurux badan yahay dabcan fariimo waa la isdhaafsan karaa waa la isla talin karaa laakiin saad su-aasha xukun ma aha oo dee muxuu ahaye arsaaqdana ilaahay baa bixiya doorashadana waxay ku socotaa shacabkaadaa raba shacabkaa raba dalkaa raba ummaddaa u baahan annagaa rabna amnigii dalka ku jira doorasho dalkanu inay dhacdo oo dalkanu inu qalalaaso galo ayaa laga cararaya marka annaga cid walba uga feejig dowladaha reer galbeedka ama safaaradaha reer galbeedka ee maanta muqdisho jooga runtii dhaqaalahay ka taageeraan guddiga cid kastoo ka taageeraysa soomaaliya waktigan wakti xasaasiya lagu jira ina shuruud ku xidha maaha annagaa uga lex jeclo badan safaaradaha in waxay doorashadu ay dhacdo waana ku dadaalaynaa in la wado waxaan rajaynaynaa in madaxweynayaasha ay si rab si muxuu ahaye runa iyo si dhab ah doorashada ay uga shaqeeyaan maamul goboleedada maamul dowlad goboleedada aan weli bilaabina inay doorashada furaan oy dhaqaajiyaan dabcan maraykanku war walaaca uu leeyahay malaa waa taas waana kuula hadayna iyagay haayeen annaga ma ahayn waxaan rajaynaynaa in la ismaqlo doorashada la bilaabo aad baad mahadsan tahay mudane afyeerne ambasador safiino aad baad mahadsantihiin
waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka bandhiga wareysyada wareediyo muqdisho codka jamhuuriyadda ee idinkaga imaanaya qeybihii hore ayaad dhegeysanaysaan markaana waxaynu aadaynaa dhanka iyo dalka jabuuti ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble ayaa maanta soo xiray madasha aragti wadaagga ee heritage madashan ayaa lagu qabanayay sanadkan dalka jabuuti waxaana looga doodayay xasaradaha ka taagan qaaradda qaaradan geeska africa iyo sidii xal loogu heli lahaa ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane maxamed xuseen robley wafdi oo hogaaminaya ayaa xalay gaaray caasimada dalka ee di jabuuti ra-isul wasaaraha oo madasha soo xirayay ayaa waxa uu ka yidhi hadalladan
inkastoo xasaaradaha ka jira gobolkan ay u muuqan karaan kuwo gaamuray haddana waxaa jiro fursado xal waara loogu gaari karo fursada- fursadahaasi waxaa ugu muhiimsan in dhidi- dhidibada loo aaso siyaasad loo dhan yahay oo ku dhisan sarraynta sharciga iyo is-aqbalaad sida aan ka barannay dalkan aan joogno xeerka ciisaha ee odhanaya xeer waa xakamo taas oo muujinaysa in dhaqan dhaqankeennu uu dhiirigelinayo dhiirigelinayo ku dhaqanka sharciga walaalayaal gobolkan waxaa iiga muuqdo runtii yadadiilo wanaagsan iyo mustaqbal ifaya marka aan fiiriyo dhalinyaradii dhalinyaradiisa caaboon bulshadiisa nabadda jecel khayraadka dabiiciga ah iyo meesha istiraatiijiyada uu gobolkan ku yaallo sidoo kalena waxaa la isweydiinaya ra-iisul wasaaraha maxamed xuseen hawaayidaan talayna waddamadii uu tagay ayaa dhabarka ka soo taabtay muxuu la aaminsan yahay wax kale lama aamusni dharigii saddexda dhadhaab u dhexeeya ayaan nahay hadday tahay madaxda dowlad goboleedyada aada og tihiin doorashada kaalinta ay ku leeyihiin hadday tahay musharaxiinta iyo hadday tahayba xafiiska madaxweynaha marka dharigaas sida wasiirka arrimaha dibadda jabuuti uu sheegay ciradu waa igu taalla laakiin si fiican imuusan fiirin anigoo ka jawaabaya dareenka ay ka muujiyeen shacabka soomaaliyeed daahfurnaan la-aanta doorashada gaar ahaan dadka ay sida gaarkaa u qusayso ee musharaxiinta ah waxaan noo qorshaysan kulan uu golaha wadatashiga qaranka uga arrinsanayo xoojinta ha- daahfurnaanta iyo dardargelinta doorashada taageerada iyo isgarab istaagga dhinacyada siyaasadda bulshada iyo amniga oo ay dowladda aan walaalaha nahay ee jamhuuriyadda jabuuti ay had iyo jeer la garab taagan tahay ummadda soomaaliyeed
madashaan aragti wadaagga oo ay soo abaabulo ama ay soo abaabusho macadka heritage ayaa sanadkiiba mar lagu qabtaa ee si guud meelo ka mid a dalka iyo ee wadamada dariska sanadan jabuuti ayaa lagu qabtay waxaana kasoo qabgelay ufuud aada u badan oo aqoon-yahano iyo brofesaro soomaaliyeed iyo si guud siyaasiyiinta si guud soomaalida shanta soomaalida ay ka mid yihiin waxyaaba muhiima oo soomaaliya iyo siyaasadda iyo si guud geeska africa ayaa looga hadlaya waxyaabaha ay ka dhigan yihiin iyo ee waxyaabaha uu soo kordhi karo ayaynu ka wareysanay aqoon-yahan maxamed nuur qalimo oo ah falanqeeya arrimaha siyaasadda oo ku sugan london
maxamed nuur qalimow soo dhowaaw ee, intaa kadib shirka kusoo gabagaboobay ee, jabuuti ee macadka cilmi baarista ee heritage ay qabato oo sanad kasta la qabto ee, arrimaha siyaasadana looga hadlo muxuu kusoo kordhi karaa ayay kula tahay xaaladda siyaasadeed ee haatan dalka ka taagan Ah, assalaamu calaykum marka hore waxaan salaamaya dadweynahan dhegeysanaya Eh, run ahaantii eh, hay-addan heritage eh, ama golahan heritage waa gole runtii fikir fiican oo yani sidii wadankaas iyo eh, wax disasterka mashaakilaadka jiray iyo sida looga bixi lahaa iyo sida wadanka loo habi lahaa wadan walba uu leeyahay qolo tintank la yidhahdo ayagoo kale ah oo wadan walba daraasadeeya oo marka problemyada jira sida loo xalin lahaa iyo qaabka looga bixi lahaa iyo nooc walbay noqotaba iyaga laftooda dhowr jiho ayay ka taliyaan oo ay dadka kala taliyaan dowladda kala taliyaan shacabka kala taliyaan marka waa yani waxay kusoo kordhin karaan inay siiyaan talo wadankan eh, ku- ragaadye iyo dagaalka sokeeye iyo dagaaladan maaragtay eh, eh, eh, joogtada ah iyo qaaraxyadan iyo dhibaatooyinka nabadgelyo la-aanta inay tala ka bixiyaan taladaasna ay noqoto tala la soo shiilay oo dad mutacalimiin ah oo intellectuals oo well qualified people ah ay soo yani shiileen oo ay soo maaragtay ka dhigeen fikir lagu shaqayn karo oo wadankan lagu samata bixin karo ayay dhiibaane waana hay-ad runtii aada iyo aada u qiimaysan adduunka iyo soomaaliyabana aada looga qiimeeya aan dhinacna la jirin laakiin danta qaranka kaqalisa marka wax weyn ayay kusoo kordhin karaan waana waxaana dhihi karaa fikradaha iyo talooyinka ay soo saaraan in la qaato aad bay inugu wanaagsan tahay si wadankan loo sabata bixiyo waa tahay qalimow dhanka kale markaynoo egno waxaa jiray ee, shir kari ma ahayn shirkii ugu horreeyey meelo kala duwanaa lagu qabtay aqoon-yahano kala duwan oo dadkii soomaalida uga mudnaana
way ka hadleen ama way kasoo qayb galeen muxuu shirkani gooni la yahaa iyo kula tahay maadaama aad la socotay aqoon-yahan soomaaliyeed iyo si guud nin siyaasadda ka faalloodana aad tahay shirkan iyo talo bixintiisa waxay ku soo aaday wakti siyaasadda soomaaliya ee aada u xakiran tahay talo iyo tusaale u baahan tahay wax ka qabad u baahan tahay iyadoo lagu jiro wakti siyaas ee doorasho oo xaaladdu aad ogta halka ay marayso qof soomaali ah aynan maanta ka qarsanayn iyadoo la og yahay xaaladda aanu ku jirno oo yacni waktigan isgoyska aanu taagannahay marka waxay ku soo aaday wakti aada u wanaagsan waa wanaagsanaan lahayd in muqdisho lagu qabto laakiin way ahaan weyday haddana meesha ay joogto dabcan taladii iyo waxbaa way ka soo saari karaan waa dad lagu kalsoonaan karo oo yacni dad dhinac jirana maaha waa dad soomaaliyeed fiila dhibaatooyinka soomaaliyeed jira kana soo saara maxsuul ah sida looga bixi karo marka run ahaantii hay-addani waa hay-ad kalsooni badan lagu waxaan jecelahay in madaxda soomaaliya maxaafid iyo mucaaradba ay talooyinka ka soo baxay ay qaataan si waddankan dagaalku hagaajiyey dhibaatada yacni looga saari lahaa run ahaantii waa talooyin fiican anugu waan la socdaa fikradaha laisdhaafsiistay dadka isugu tegay ee qoborada ah dadkii soomaaliyeed ugu aqoonta iyo fikirka fiicnaa dadkii soomaalinimada ay ka go'nayd yaa meesha fadhiya yacni dad hoose iyo dad dhexe dad saraba aqoonta dadka soomaaliya maanta uu maskax shiilid badan laisleeyahay fikir fiican ayaa kasoo bixi karaa meesha fadhiya talooyinka in la qaato aad bay wanaagsantana waana isleeyahay waa la qaadan doonaa run ahaan waa tahay qalimo dhanka kale marka la eego shirkan wuxuu ku soo aaday xaalad abaaro dalka ay ka jiraan oo waxaa la leeyahay lacagaha milyanaadka oo ku baxayo shirkani in dadka soomaaliyeed looga faa'iideeyo oo dhibaataysan ee abaaraha ku jira ayay ahayd dood noocaas ayaa baraha bulshada ka socota oo aqoon-yahano soomaaliyeed ay qabaan arrintaasi ma lagu dhaliili karaa shirkan run ahaantii dadka waxaan rabaa inaan u sheego horta maalgelinta shirkan ma aha nimanka soomaalida ee meesha jooga hay-ado caalamkao dhan ka dhisan ama dawlado ama hay-ado bixiyo deeqo marka hay-aduhu ay yihiin kuwa ka fikera dhibaatooyinka adduunka ama dal si gaarah yani fikir ka dhiiban kara oo aqoontooda ku filanta ayay maalgeliyaan marka hay-adahaasi ama dawladahaasi waxay ugu talagaleen in shirkan lagu qabto marka ajendaha intaad ula degtay ma dhihi karti waxaan shirkan ku qaban lahaa ee kharash ah ee ugu bixin lahaayeen biilkaasi lama dhigi karo annaga wax ku qabsanayna soomaali haddaan nahay abaaraha wakaaba yeeli maayaanba iyagu barnaamijka ugu talagaleen kanayna ugu talagaleen mideeda kale deeqa kale way bixiyaan oo ay usoo marsiyaan united nationka hay-adaha n g o-yada ama local ahaado ama international ahaado ay ku leeyihiin lacagtani budgetkani waxaan ugu talagalnay in fikir fiican loo soo saaro iyo sida dhibaatooyinka looga saari lahaa wadankan waana budget aan agoyin ugu talagalnay marka kama bedeli kartid hal eyeed maaha hal urur maaha marka soomaalidu inay u fahmaan dadkan lacagta ayagu umalaha hoteelada la seexay waa five star hotels waa ugu qaalisan qarash badan ku baxa laakiin maaha qof soomaaliya loo bixiyey waxaa bixiyay eedad dibadeed oo ugu talagalay in barnaamijka lagu qabto sida kale haddaad u weydiisan waxay ku leeyihiin soomaaliya waanu siinaa lacag hadday samata bixin noqoto hadday abaara noqoto haddii maamul soo celinta soomaaliya ay noqoto dowlad dhiskeeda hadday noqoto that is different budget kale miisaaniyad kale waa laakiin tan aan ugu talagalnay shirkan ay heritage tan unbay ku baxaysaa marka iyagu malaha go-aanka ah in lacagtan la leexiyo loo leexiyo abaara dadku inay saa ogaa jaahil baxaan ayaa wanaagsan waa tahay qalimow dhinaca kale markaynu eegno waxaa la leeyahay shirkani wuxuu ku soo aaday xaalad kala guura ama doorashooyina oo dalku uusan caga badan ku taagnayn iyada oo lagu jiro talooyin kala soo saarayna dhanka doorashooyinka inay ku jireen ayaynu jecelnahay iyo waxyaabaha laga sameynayo bal dhanka iyo doorashooyinka iyo kala guurka maadaama arrimaha si guud geeska iyo looga hadlayay iyo xaaladaha soomaaliya si gaara maxay ka yidhaahdeen aqoon-yahanadii iyo shirkani muddada saddexda cishaa wada jooga anugu si dhow baan ula socday runtii fikradaha laisdaafsiisanaya ugu dambeyn doona communicate okay waxay soo saareen fikir macquula socon kara muxaafid iyo mucaaradba yacni ka gadbi kara oo ama shacabkuna u cuntami kara oo ah in doorashada qaabkan hadda ay ku socoto dadka ay leeyihiin ama ay tahayba boobka iyo kuraasyo dad leeyihiin iyo qabaa'iladiiyo awoodahoodii la yeeriyey iyo dad kaleeto awood sisiiyey ishaysashadan badan kuraasta waa laga olile xal looga gudbi kara ayay keeneen fikirkooduna maaha inuu iska yimid waa wax ummadi intay dhexda soo dhigatay positive negative wixii xumaana wixii samaana lesla discussion badan laga sameeyey munaaqashooyin badan laga soo saaray maxsuul yar oo macquula oo dalka iyo dadkuba ku badbaabi karaa marka dadkani ma aha dad haddana wax fikirka ay soo saareen xoog ku hirgelin kara ma ila dowlad ma aha hay-ad awood military ama booliis wadata oo hirgelinaysa implementationkeeda oo xoog daba socdana maaha iyo maxaakiim iyo maarata qofka ka horyimaada ay xiri karaan waa kala jeediyaal laakiin fikir macquula suurtagala doorashooyinkaan ku hagaaji karaa wakti xunee maadaama aan ku jirno doorashooyinka laysku haysto taasoo dhalin karta in dagaal sokeeba ka yimaado sababtoo ah etoobiyada hadda isdagaalaysa oo dhibaatadaad ka maqlaysaan arrintoodu waxay ka bilaabatay doorasho waa qabanaysaan ma qabanaysaan dowladda oo dhanaysa waktigaa ma qaban karno tigreega oo yidhi waa qabanaynaa hadalka meesha doorasho ka bilowday at the end of the day haddana waxay taagan yihiin in madaafiic iyo hubka ugu dambeeyey laisku dagamo dhaqaaliya dalkan walka burburo maantana etoobiya xitaa in kala gogoodho waxay taas rabi karo marka doorashadu ma aha wax saalan marka solutionka keliya ee ay soo saareen ay leeyihiin waa looga bixi karaa in la qaataa wanaagsan aad baad u mahadsan tahay wuxuu ahaa maxamed nuur qalimow oo ku sugan london oo barnaamijka bandhiga waraysyada nagala qaybgalaya maxamed nuur qalimow waa mahadsan tahay
ilo waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka bandhiga waraysyada markaana waxaynu eegeynaa wasiirka wasaaradda warfaafinta soomaaliya mudane cismaan abukar dube oo ah dhanka kale senatar ka tirsan senatarada aqalka sare ee dalka ayaa maantay maruu ka hadlayay xaaladaha doorashooyinka dalka waxa uu sheegay inay dhibaatooyin weyn qabaan senatarada soomaaliyeed ee lasoo doortay kuwaas oo muddo lix biloodaba senatara ah balse weli aan helin xuquuqda ay lahaayeen iyo sidoo kale kaararkii aqoonsiga maxaa dhacay waxyaabaha iminka ay keentay doorashada daahda waxaa ka mid ah ee aqalka sare waa la doortay konton iyo afartii senatar way soo baxeen wuu dhan yahay waxaa nasiib darro ah senatar julaay la doortay bishii toddobaad in bishii labiyo tobnaad aanu i d lahayn aqoonsi lahayn oo aanu incentive ama gunno lahayn oo aanu mushahar lahayn oo aanu guri lahayn oo uu shaqadiisii horena ka tegay senatarku ama laga yaabaa dee ragga dadkayga xilka hayaa inaanu shaqo hayno hadda laakiin senataradii kala ka hadlay shaqadiisii hore uu ka tego senator buu noqday senatorna weliba noqono wuxuu marayaa xaalad heehaab ah gorgorku isaga ugu xoog weyn haadda laakiin hadduu geedu fadhiisto waayo intee ileeg buu hawada ku jiri karaa gorgorku gorgorku intuu ileeg buu hawada meeraysan karaa senataradu waxay ku jiraan xaaladda gorgorka ee cirkiina ka yimi dhulkiina aan soo gaarin madaxdu way ogyihiin ra-iisul wasaare waa ogyahay madaxweynuhu habeen hore abaanu ka hadlaynu lahaa senataradii xaalad adag bay ku jiraane maxaynu la qaban karnaa sideen laguma eegan karaan marka waxaa keenaya taas dunida adduun oo dhan eega qof la doortay oo lix bilood suuqa joogaa ma jiro taariikhda doorashada adduunkana kuma jirto taariikhda doorashada adduunka lix bilood ka hor qof la doortay oo weli suuqa jooga waa impossible maxaa keenay markaa waxaa keenay doorashadan jiitamaysa doorashadan daaxaysa doorashadan gurguuranaysa waxaan rabnaa inay gurguurashada ka baxdo guddoomiye guddiga doorashaduna waa nala joogaaye doorashada in crowlinka laga saaro ay orodo si xariiqdii loo tago oo looga baxo xaaladdan aan ku jirno senatarada runtii culaysyadaas haystana waan la qaybsanaynaa waan ognahay duruuftooda waananu dareemanaa culeysyada haysta hadday tahay xagga idga hadday tahay xagga deegaanka hadday tahay xagga fadhi la-aanta si walba de si walba qofkii tiisiina waa ka tegay tii u socdayna ma gaadhin waxaanan u baahannahay si arrintaa looga baxo gudaana barnaamijkii bandhiga wareysyada aad ka dhegeysanayseen radio muqdisho codka jamhuuriyadda ayaa intaasi inooga dhan anigoo ismaaciil maxamed shaqo ayaa barnaamijka idiin soo saaray idiinna tebinaya dhanka farsamada saaxiibo badan ayaa ka farsameynaya tan iyo kulanti dambe nabadgelyo